bismillahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo muqdisho dowladda soomaaliya iyo midooda yurub ayaa magaalada muqdisho ku kala saxiiday heshiis ku saabsan mashaariic horumarineed oo midooda yurub ay ka fulinayaan soomaaliya guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka walaaltinimo ee dowladda jabuuti ka qaadatay taageerada iyo dibudhiska soomaaliya maxkamad ku taalla magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa xukun dilaa ku riday shan nin oo lagu eedaynayo inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab wararka caalamkana waxaa u dooroon hogaamiyaasha dalalka hodanka ee g seben oo kulankooda uga hadlaya tahriibka iyo dhibaatooyinka ay keenayaan waa toddobiyo labaatanka mey sanada labada kun tobaniyo todobada intaana waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada warkaan idinkugu hayo haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda soomaaliya iyo midowda yurub ayaa magaalada muqdisho ku kala saxiiday heshiis ku saabsan mashaariic horumarneed oo midowda yurub ka fulinayo dalka soomaaliya nasre bashiir ayaa warkaasi noo haysa
mashaariicdan horumarineed ee ay maanta magaalada muqdisho ku kala seexdeen dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda yurub ayaa ku saabsan horumarinta dhaqaalaha dowlad wanaagga iyo kaalmaynta farsamooyinka kala duwan oo ay dhammaan midowda yurub ka fuli doonto soomaaliya heshiiska waxaa soomaaliya u seexay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga halka midowda yurub uu u seexay agaasimaha guud ee qorsheynta xiriirka caalamiga iyo horumarinta waxaana goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo safiirka midowda yurub ee soomaaliya wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa sheegay in mashaariicdan ay ka hirgelinayso soomaaliya midowda yurub ay ku baxayso lacag dhan afartan iyo sideed dhibic saddex milyan oo yuuro waxaan halkan maanta isla joognaa madax ka socota yurubian unionka ama bulshada reer yurub oo ka yimi brussels waxaana hogaaminaya wafdiga agaasimaha guud ee gargaarka iyo horumarinta u qaabilsan midowda yurub waxaan halka ku kala seexannay si aad arkayseen heshiis heshiiskaas oo ah taageero ay u fudeen dowladda soomaaliya oo laga taageeraya arrimaha dowlad wanaagga horumarinta dhaqaalaha iyo arrimo la xiriir marka waxaan halka maanta ku seexnay lacag dhan afartan iyo siddeed dhibic saddex milyan oo lacagta yurubiyanka lacagtaasoo lagu talagalay saan idin sheegay maamul wanaagga dowlad wanaagga iyo horumarinta dhaqaalaha agaasimaha guud ee horumarinta qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee midowda yurub ayaa tilmaamay in midowda yurub uu dowladda soomaaliya ka gacan siin doono horumarinta dhaqaalaha dhismaha ciidanka qalabka sida la dagaalanka argagixisada dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo horumarinta adeegyada bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wafdiga ka socday midowda yurub waxauu ku qaabilay xafiiskiisa isagoo kala hadlay xoojinta taageerada midowda yurub ay siiso soomaaliya wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa sheegay in dhaqaalihii midowda yurub ay ku bixin jireen mashaariicda horumarineed ee ay gacanta ku haysay ay hadda wasaaraddu maamulayso nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka qayb galay kulan lagu taageerayay doorka walaaltinimo ee dowladda jabuuti ka qaadatay taageerada iyo dibudhiska ee horumarka waddanka soomaaliya sida warkaasi uu nuuga eegayo ibraahim aadan maxamed
kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha aqalka sare oo qaabilsanaha dhaqanka safaaradda jabuuti ee soomaaliya abwaano iyo martisharaf kale waxaana ujeedka kulanka ahaa taageero ku aadan garab istaagga dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay siinayaan soomaaliya dhammaan dadkii kulankaasi ka hadlay ayaa waxay ku dheeraadeen xiriirka iyo walaaltinimada iyo taageerada dowladda jabuuti mar kasta ay la garab taagan tahay soomaaliya abwaan xirsi dhuux maxamed wehliye oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isagoona qaab suugaaneed ku soo jeediyey ammaan ku aadan taageerada jabuuti ay siinayso soomaaliya dadka kii og baa oga dharaartii carte aan aadnay hog untiye hog untiye tashigii lagu galay iyo igabshir qoorkeedii iyo oroba xeeshay wadeen uuba lagu tuuriyo ugux ukun ugux weeye gacalkeen jabsho aabaheed dhimay iilkii nacabku noobada hayeynala ku aasaayey ismaaciilkii dumiyoo fashilay aabigiiyo maagii marna inaan ilowloon si fudud uurka uga saarno ayaan golaha abwaanada qalbigu ka oggolaanayne haddii uu walaal noo arxamay eegga duni joogo waa inay jabuutiga cartee oo ii berigiiye idris siciid miigal oo ah u qaabilsanaha dhaqanka safaaradda jabuuti ee soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya iyo jabuuti ay yihiin dad walaalo ah waajibna ay tahay inay isgarab istaagaan isagoona intaasi ku daray in taageerada bulshada soomaaliyeedna uu gaarsiin doono madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle dhammaan ka qaybgalayaasha keerkii maanta ma joogo oo cudur daartay uu yaraan maqan yahay marka aniga ayuu soo ii soo xil saaray marka waad waad mahadsantihiin fariintiinana waan gudbinaynaa jabuuti waan geynaynaa anoo safaarad ahaan fariintiina waan gudbinaynaa iyo siday sooma dadka soomaaliyeed ay ugu han weyn yihiin madaxweyne ismaaciil waa nintaad ay ka turjumaysaba wax maaragtay qarsoon maaha marka waxaan ilaahay waad mahadsantihiin cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu dambeyn goobta ka hadlay isagoona sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka dalkaasi jabuuti ugu mahadcelinayo kaalinta iyo taageerada ay la garab taagan yihiin soomaaliya
marka ugu horraysa ismaaciil cumar geelle iyo dadka reer jabuuti iyo dowladdoodaba waa u mahad celinaynaa waa walaal jira oo ah inkastoo aynu laba dowladeed nahay haddana hal dad baynu nahay ibraahim aadan maxamed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta dib ugu laabtay magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi ayaa ka warbixiyey safar uu ku tegay qaar ka mid a dalalka yurub yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkaasi garowe nooga soo diray
madaxweynaha puntland waxaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee garowe guddoomiyaha baarlamaanka puntland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha kala duwan ee dowladda iyo boqolaal ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah waxaana loo soo gudbiyey madaxweynaha iyo wafdigiisa aqalka madaxtooyada puntland halkaasi oo kula hadlayay warbaahinta qaybeeda kala duwan ugana warbixiyey safarkiisii uu ka tegay wadamo dhowr ah oo ka tirsan qaaradda yurub xuseyne madaxweynaha puntland inuu kula soo kulmay hay-ado iyo maalgashadayaal daneynaya wadanka ayna u ahayd fursad muhiim ah
intaan soconay runtii waxaan la kulanay hay-ado badan oo caalamiya iyo dad badan oo arrimaha soomaaliya daneeya ha noqodo kuwo maalgashi gaara raba ha noqdaan kuwo dawli ahoo arrimaha horumarinta iyo arrimaha socialka ejtimaaciga ah oo arrimaha bulshada ka shaqeeya caafimaadka waxbarashada ayaanu soo aragnay iyo laftigoodana inaanu dalka uga warano puntland xaaladeeda aanu fikir ka siino ayaanu sameyneynay gaar ahaan wadamada norway denmark iyo norway iyo sweden iyo iyo finland safarkaasina marka runtii safar wuxuu ahaa isleeyahay loo baahnaabuu ahaa fursad uma helno inaanu yurub iyo maraykan iyo dadka aadna u warano marka wuxuu aan isleenahay wuxuu ahaa safar guulla buu ahaa waan ku faraxsanaa dalkii oo barwaaqo ah roob da-ay oo nabada inaanu kusoo laabanno cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ayaa ugu baaqay bulshada in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada soona qaatay dhacdadii qaraxii boosaaso iyo shaqaaqooyinkii ka dhacay maalmo ka hor gobolka mudug isagoona ku baaqay in lagu wada noolaado daris wanaag waxaan anugu kulley hadda aan ku baraarujinaya waxaa weye dadka in nabadgelyada laga shaqeeyo nabadgelyada aan xagsanno waxaa muuqata sidaad u dhacdhacayaan inaad moodo in duulaan lagu soo yahay puntland meelo badan marka inaanu anana taxadar badan samayno iskana kaashano inaan iskana kaashano nabadgelyadeena nabadgelyaaan horumar ma jirayo marka puntland meela joogtaba waxaan kula dardaarmayaa in nabadgelyada la adkeeyo shaqalooyinka hadda kasoo cusbanaaday mudug waxaan ku talinayaa lagu baaqayaa bulshada meeshaa ku nool labada dhinacba in nabadgelyada laga shaqeeyo in daris wanaagga iyo walaaltinimada iyo bil ramadaan baa lagu jiraaye la cibaadaysto oo shidada la daayo ayaan ugu baaqayaa nabadgelyo iyo walaaltinimo ayaan ugu baaqaynaa shaqaadii ka dhacday boosaaso intay dhawanta allah naxariisto gacanka xaq daran baa dishay waa shahiidiin weeye taas waxay marka nagu sii annaga waan u tacsiideynayaa ilaahayna waa u baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo intii dhibatay imaatinka madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku soo aadaysa iyadoo waddanka uu ka baxay marxaladii adkayd ee abaareed yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kulan kula yeeshay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyagoo ka wada hadlay sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen dardargelinta howlaha qaadista canshuuraha dalka cabdirashiid nuur ibraahim ayaa warkaasi noo haya kulankan looga hadlaya sida ay u wada shaqayn lahaayeen ciidanka booliska iyo wasaaradda maaliyadda iyo qaabka loo aruurin karo canshuuraha dalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh cali qoloocow taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo saraakiil kale inta uu socday kulanka ayaa taliska booliska iyo wasaaradda maaliyadda ayaa waxay si qoto dheer uga hadleen habka loo aruurin karo canshuuraha iyo in qaab wanaagsan loola dhaqmo shacabka soomaaliyeed ee canshuurbixiyaha ah iyo in la qalabeeyo hoggaanka ilaalada canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal abdaxkiin daahir siciid saacid ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay gartaan ama ay fahmaan in waxa laga qaado ay tahay mid dalkiisa wax loogu qabanayo ciidanka booliska soomaaliyeedna ay ka go-an tahay in ay ilaaliyaan sharafta iyo hantida muwaadinka soomaaliyeed
qofku waa inuu gartaa waxaa laga doonayo inaysan ahayn wax qof qaadanayo ee ay tahay wax loogu adeegayo ummadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa annaguna waxaan u helannahay qof walboo canshuurta bixiyaa sharafta iyo karaamada uu leeyahay inaan dhiigeega u horro inaan sharciga ku ilaalino inaan nafsadiisa iyo cirdiisa iyo sharaftiisana u ilaalino wasaaradduna waxay nagu dhiirigelisay runtii noona baran qaaday in ay dhinac walba taageera ka bixin doonto dhinaca dhismaha ilaalinta canshuuraha booliiska wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in qorshe toban cisho ah ay samayn doonaan taliska booliska iyo wasaaradda maaliyadda taasoo ku saabsan qaabka canshuuraha loo qaado waxaa kaloo halkan aan isku nima xafiiskan taliyaha iyo ku-xigeenadiisa oo aanu iyadana doonayna inaan qorshe isla samayno muddada tobanka cisho ee soo socdaa inaynu qorshe isla meel dhigno isla hana qaadno inaynu dabeetana dadweynaha la sheekaysano inaan qof walba xaq wixii loogu leeyahay si usluubaysan looga soo qaado xilka annagana saarayna markaa wuxuu noqonaya waxa weeye wixii aan soo qaadnay halka ku baxeen inaan dadka usoo bandhigno inaan dadka wax ugu qabanno lacagta la ururinayaa waxay noqonaysaa lacag aan kaga kaaftoono inaan mar walba cid kale waxna siiyan idhahno anigu waxaan always idhahda waxa dadkani dalkani waa dal qaniya weeyaan waxyaalahan adduunyada kale lahayn baan leenahay nimankii maantan la hadlaya taliya waxaan ku ihi anugu geedka aad joogtaan wax ku hoos jira waa laga hadlay waa laga hadlay research baa laga soo saaray wadankan inuu yahay wadanada ugu qanisan ayaa cid waliba ogtahay inaynaan la soo bixinna dad baa dagaal dadaal ugu jira inaynaan la soo bixin dad baa dadaal ugu jira allaahuma hal ballaqtu waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsano annaga kollaba annaga iyo nimanka booliiska la yidhahda waan isku mehersannahay meel baan wada maraynaa waxbaan soo ururinayna waxay lasoo ururiyeen w dalkaa lagu dhisaya dalkaa dib loogu soo celinaya kharashkaan u bahanay baan iskaga bixinayna dhinaca kale wasiirka maaliyadda uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda mudane cabdulaahi sheekh cali qoloocow ayaa kormeeray hogaanka ilaalada canshuuraha ciidanka booliska soomaaliyeed ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir warkaasi waxaad ka maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamkana waxaa u dooroon hogaamiyaasha dalalka hodanka ah ee g seben ayaa maalintii ugu dambeysay kulankooda kaga hadlaya dhibaatada tahriibka madaxweynayaasha dalalka tunisiya kenya ethoobiya niger iyo nigeriya ayaa iyaguna lagu casuumay kulankaasi ka dhacay magaalada turina ee gobolka sicilia ee dalka talyaaniga talyaanigu waxuu madashan ugu dooratay in halkaasi lagu qabto in wadamada caalamka lagu jeediyo dhibaatada ka taagan dalka talyaaniga ee soo gaartay dadka afrikaanka ah ee hayaanka u soo galaya inay yurub soo gaaraan madaxweyne donald trump ayaa sheegay inuu diiday warmurtiyeed muujinaya faa'iidada dadka soo galootiga ay ku qabaan dalalka hodanka ah iyo sidoo kale habka loo falkiyey ereyada lagaga hadlayay ganacsiga iyo isbeddelka cimilada warkii caalamkood kala socoteen raadiyo muqdisho inta ayaan kusoo gabangabeynayaa waa diirshoodin leh habeen wanaagsan